Welcome to Inclusion Matters, produced by the Center for Inclusive Childcare.
AKA the CICC.
We're located at inclusivechildcare.org.
inclusion matters oo ay soo saartay center for inclusive childcare ama loo yaqaan c i c c waxay leeyihiin bogga la yiraahdo inclusive childcare o r g waa nasro salaad oo maalimad ah iyo firdows aadan oo la shaqeysa c i c c kusoo dhawow firdows waa mahadsantahay nasro
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta nala joogtay si aanu usii wadano maqaaladeeni waxaa ila gudboon inaanu ka hadalno inclusionka ama mid noqoshada oo ahaa aasaaska shaqada macalinimada waxaanu kasoo hadalnay dabeecadaha adag arrimo la xiriira isdhexgalka bulshada iyo dareenka ama qiirada iyo sida arrimahan ay u saameeyaan xanaanada caruurta balse runtii waxaan u baahan nahay inaanu eegno muxuu siduus yahay inclusion ama kamid noqoshada fadlan arrintaa wax nooga sheeg
macalimiinta ama dadka caruurta la shaqeeya ereygan inclusion ama kamid noqoshada markay maqlaan ama la yiraahdo cunugan ilmaha kale kala mid dhiga waxay aalaa is yiraahdaan waa wax khatar oo u baahan farsamo gaara saas maaha wuxuu inclusionku ama kamid noqoshadu kow ka bilowda aragtida qofka caruurta xanaaneeya iyo inuu maskaxda geliyo inay suuragal tahay in ilmaha noloshooda wax laga bedeli karo go-aanna uu ku gaaro inuu arintaa u abbaaro markuu macalinku aragtidiisa bedelo caruurta iyo waalidiintaba oo ay dareemayaan aragtidaas go-aankaasuu macalinku qaadanayo iyo aragtidaas soo dhaweyneysa inuu waxbu qabto caruurta ayaa guul keenaysa
taasi waa arrin fiican aragtida iyo fikradda ay shaqaalaha caruurta la shaqeeya ay ka qabaan arrinta inclusionka ama kamid noqoshada iyo dhaqanka ka jira bey-adda xanaanada waa arrimo muhiim ah waxbarashada aasaaska ee ubadka yaryar waxaa kusoo siyaaday macluumaad loo yaqaan bayaanka cusub ama position statement ee ah bayaanka wadajirka oo ka dhexeeya ururka loo yaqaan nacy oo ah ururka qaranka ee waxbarashada caruurta yaryar iyo dec division of early childhood oo ayana ah ururka qeybta caruurnimada hore wadajirkan wuxuu u sahlayaa barnaamijta ubadka yaryar lagu xanaaneeyo meelo ay ugu hagaagaan ereyga inclusion ama kamid noqoshada oo si tafatiran u qeexan iyo mabaadiida aasaasiga ee la xiriira kamid noqoshada taas oo loo raaciyey saddex macluumaad oo ah taageero sida uga qeyb qaadan lahaayeen iyo sida ay ku heli lahaayeen fursadaheeda barnaamijta saddexdan un baa laga yaabaa inuu dhib ku haysto markii ay rabaan in ay inclusionka ka qeyb qaataan haddana waxaan haysanaa meel xal loogu hagaago
waa sax ururadaas hadda waxay siyaadiyeen oo macnaha macluumaadkaasay siyaadeen saddexdaas arrimood aada soo sheegtay nasro taageerid ama support ka qeyb qaadasho ama participation helitaanka fursadda ama access waa saddex lagu arko barnaamijta xanaanada inay aada ugu baahan yihiin tusaale ahaan tababare ka mid a tababarayaasha c i c c ayaa barnaamij la shaqeynaysay tababarihii waxay la kulantay markay fasalkii joogtay cunug saddex jiroo fasalka xanaanada iska meermeereysanaya da-daas cunug jiro inuu meermeereysto maaha isagoo jooga goob waxbarasho waa inuu cunugu helo madadaalo iyo waxiisa badan cunug saddex jiro cunug saddex jiro wuxuu jecelyahay inuu hadba wax isku dayo sababtoo ah da-daas markay yihiin hadba waxbaa ka yaabiya gabadhii tababaraha ahayd waxay dareentay cunuga inuu u baahan yahay in la caawiyo macalimiinta caruurta haya waxaa lagu boorinaya inay booqdaan bogga nacy oo ah ururka qaranka ee waxbarashada caruurta yaryaro nacy marka cunugii wuxuu u baahan yahay inuu ka qeyb qaato in la taageero iyo inuu fursad helo macalimadii waxay u baahan tahay in la taageero inay ka qeyb qaadato ama participation sameyso iyo inay fursad u hesho marka saddexdaas arrimood ma kala haraan macalimiinta caruurta haya hadba waxay la kulmaan caruur baahi gaara leh oo u baahan kaalmo iyo taageero siyaadaan macalimiinta shaqada ku cusub waxaa laga yaabaa inay walaacaan kuwase khibradda leh way u fududahay sababtoo ah waxay garowsan yihiin inay caruurta kala duwan yihiin baahi gaarana ay qabaan heerka garashadooduna ay u baahan yihiin in wax lagu abbaaro macalimiinta shaqada ku cusub yayse isdhihin ilmahan dhibka badan see loo hayaa ama see maxaa loo qaban karaa ha ogaadaan inay taageero heli karaan oo lagu tababari karo laguna daadihin karo siday caruurta ula macaamili lahaayeen iyo sida dabeecadaha adag u maareyn lahaayeen si ay caruurtu uga qayb qaataan waxbarashada iyagoo xiiseynaya waxbarashada uguna guuleystaan siday caruurtu taageero ugu baahan yihiin ayay macalimiintu iyagana ugu baahan yihiin in la kaalmeeyo la caawiyo laguna si laguna macnaha siyaadiyo xeelado iyo talooyin tababarayaasha c i c c da waxay si degan oo kalsooni leh u daadihiyaan macalimiinta si ay shaqadooda ugu guuleystaan guushaasoo caruurta u gudbaysa markii macalin uu helo fursad inta loo yimaado la daadihiyo tartiib tartiib wax loo tuso ilmihiisii iyo fasalkiisiina wax weyn iska bedelo barnaamijkii dhammaabaa faa-iidaya meeshii dhamidbaa waxay noqonaysaa goob waxbarasho fiican ka socoto ilmihuna waxay helahay ismo wanaagsan farxad iyo guul bayna ka dhargayaan marka santarka dhan bay u fiican tahay
sax agaasimayaasha ama center daaragtarada ayaa iyaguna waxay dareemayaan in ay taageero ballaaran ka helayaan sistamka sababta oo ah markuu daaragtarku cunuga uu sentarka ku qoro Mhm.
laga kaalmeeyo siduu ku hayn lahaa isagoo og garab iyo kaalmo inuu haysto c i c c da wuxuu dareemayaa inay hawsha loo wado lala wado marana waxaa laga yaabaa in macalinkii inuu go-doon dareemo oo uu iska calwasaado markuu garan waayo siduu caruurta u maareyn lahaa wax taageero ah ama garab uu ku tashado uusan haysan arrimahaas oo kale c c i c c ma kala kulantaa haa way dhacdaa waxaa jirta macalimad kaalmo loogu tagay fasalkeeda markii ay tababarayaasheena mid ka mid ah ay usoo jeedisay dhowr qodob oo ay kula talinaysay macalimadii intay madaxa ruuxday waxay ku jawaabtay ma u malaynaya tiri arrintaas inay suuroobayso ma u malaynaya dadka iga sarreeya inay arrintan raalli ku noqonayaan marka macalimiin dareema inay hawshaan ayaga maahee inaysan qof kale u oolin waa jiraan way keligood meesha goodoon ku yihiin mana ahan runtii dareen fiican marka agaasimayaasha hadday ka warqabaan mowqifka inclusionka ama ka mid noqoshada oy ogyihiin inuu jiro bayaan qeexaya inclusion wuxuu yahay ka- way ka faa-iideysan lahay runtii macalimadaasa hadda ka ka hadlaya ama ka sheekeynayay dhibo kala haystay waxay ahayd macalimada caruurtu ay aada iyo aada ugu dhib qabto macalimiinta kalena hadba mid walba tale ku siyaadinaysay midbaa waxay dhahaysa anugu saanaan sameeyey adna samee wixii waa u shaqeeyeen cunug kale haddana ku fiiriso u shaqeyn waaye markuu ku wareertay wareerkaasna macalimiintu meel ma geeniyo macalimiintu waxay u baahan yihiin daadihin nidaamsan horta waxaa laga yaabaa dhibka macalimaddu ay la kulmayso inuu bay-adda ku shaqaleeya oo bay-adda keliya hadday wax ka bedesho wanaag imaanayo waxaa laga yaabaa qaabka ula dhaqmaysa caruurta inuu dhibkayo waxaa laga yaabaa meeshii inaysan nidaam lahayn oo ay nidaam u baahan yihiin caruurta waxaa laga yaabaa inuusan meeshii activity ama waxbarasho ka socon waxaa laga yaabaa in maaragtaa een, ciyaalku aysan schedule ku socon ee caado meesha ka jiran waxaa laga yaabaa ciyaalku inaysan maaragtaa isxakameyn karin oo u baahan macalimadda inay barto isxakameyn waxaa laga yaabaa macalimadda lafteeda aragtideedu inuu wax ka qaldan yahay marka qofka tababaraha waa qof expert ah, waa qof maaragta arrintan ku xel dheer tartiib tartiib buu marka qofka u daadihinay hal mar wax walba hug kuma siinayo halkan ka bilow halkan ka bilow tartiib tartiib classku isku duba dhacaya marka waa wax aada runtii u baahan yihiin dadka maaragta caruurta la shaqeeya inay runtii ka faa-iideystaan sax maasha allah waxaan u malaynayaa inaanu uga sii munaashaqoon doono mowduucan maqaalkeena dambe waxaan jeclaan lahaa in aan dhagaystayaasheena la socodsiiyo in ay c i c c da boggeeda internetka qaybtooda learning center oo goob waxbarasho ah ayaa waxaa hadda lagu soo daray koorso aada iska adigu isku baraysid ama self study course oo la yiraahdo circle of inclusion oo dad oo aad ka helaysaan macluumaad aada u wanaagsan sida qeexitaanka ereyga inclusion iyo bayaanka cusub iyo qisooyin ku saabsan qoysas u dhexeeya ubad dhashay ilaa labaatan iyo kow jir oo aada uga faa-iiday barnaamijta c i c c iyo sida ay hananka hore wax uga qabatay iyo habka wax loo maareeyay waxaan aada ugu boorin lahaa dhagaystayaasha inay bogga c i c c booqdaan oo ay qaybtaas ka faa-iidaystaan waa run way ficnaan lahayd maaragta anigana ma insha allah een, maqaalkeena dambe inaan kasii wada malqashoono een, waana run inay ka faa-iideystaan waana la socodsiinayna waa gaarsiinaynaa intaan gaarsiin
That's all for now. See you next time.